الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إنه كل ميي بيت كمدا يقري كمدا قريا إلهي سبحانه وتعالى inagoo dhagaysanaynaa waanooyinka iyo wax usheega ku saabsan waxtarkeenna diinteenna iyo adduunyadeenaba waxaa martii noo ah walilaahi alxamdu walminna hulla min alculamaa iyo majmuuca mashaaikhdeenii waaweyneyd iyo culamadeenii waaweyneyd culamaa hadihi dacwa asalafiya almubaaraka xafidahum allahu jamiican oo runtii intii ay nala joogeen waxyaalo badan inoo faa'iideeyey muxaadaradan iyo majliskan aan u fadhinaana ay ka mid tahay majaalistii culammadu ay waxa weyan inoogu faa'iideynayeen waxaa caawa inoogu martiya majliskan ashaykh addictor cusmaan mucallim maxmuud xafidahu llah wa baaraka fiihi wa fii cilmih iyo ashaykh moxamed cabdi daahir xafidahu llahu subxaanahu wa tacaala marka insha allahu tacaala kollay sidaa aan ku aragnay iclaanka labada sheekh waxay inoo jeedin doonaan kelimaad waxaan kusoo dhaweyn doonaa imika ashaykh addictor cusmaan falyatafadal ishaykhu mashkuuran maajuura
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كذب موضوع محاضرة واكيها دفع الشبه الغوية عن الشريعة السوية يعني شبهوين كان baadida ah in laga difaaco shareecadeennan toosan ee quman shubaha lagu soo arooriyo shareecadu ma ahan wax hal muxaadaro iyo toban muxaadaro toona lagu koobi karo waa wax aada u badan sababtoo ah cadowga shareecadani waa uu jiray tan iyo maalinkii ugu horreysay ee rasuulkeenna sala allahu alay wasalama rasuul laga dhigay sala allahu alay wasalama ee waxyiga lagu soo dejiyey shubhooyinkaasi ama ha ka yimaadaano gaalo gaalnimadooda caddaystay ama munaafiqiin ama ahlulbidac marka maadaama aanan kusoo koobi karin halkan shubahoo dhan in la keeno lasoo arooriyo lagana jawaabo waxaan kolley isla fahamnay inaan kusoo koobno mas'alada ku saabsan kuwa inkiray sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalama oo leh xujo ma aha diinna lagama dhigto kuwaas shubhooyinka ay kusoo arooriyeen sunnada inaan horta bal ka jawaabno iyo kuwa dadka ugu yeera in reer galbeedka lagu daydo dacwadan takriibka la yidhaah iyo liberaaliyada iyo taxarurka iyo magacyada noocaas oo kalea wadata mararka qaarkoodna lagu soo gambado oo lagu marmarsiyoodo xuquuqul insaan sidii inay iyagu alla ka badiyaan khalqigiisa ee waxay si toosa u khilaafaan shareecadii islaamka xuquuqdii ay dadka siisay iyo sidii ay ugu kala qaybisay marka xuquuqul insaan haddaad maqasho sida qaalibkaa waxaa isticmaala dad aan ku raalli noqonin qaybtii alleh iyo sidii alle waxu qaybiyey iyo sidii alle waxu kala tartiibiyey oo uu waxsugu xijiyey marka haddii alla yidhaha anu waxaan kolley qaadan doonaa qaybta ku saabsan weerarka lagu soo qaaday sunnada rasuulka sala allahu alay wasalama iyo shubhooyinka la soo arooriyey iyo jawaabahooda wixii alla noo fududeeyo risaalo waxaa jirta aan qoray muddo dheer wakti laga joogo oo la yidhaha shubahaat alqur'aaniyiin le kuwa inkiray sunnada rasuulka sal ly slama gebigeedba inkirsan waxay soo baxeen qarnigii lasoo dhaafay qarnigii labaatanaad la dhahay maaragtay bilbilowgiis meelahaas waxay ka soo baxeen indiya ama wixii shibhil qaar hindiya la dhihi jiray ee kadib saddex dal u qaybsamay waxayna soo baxeen waagii isticmaarku uu dhulkaas haystay oo ingiriisku u haystay duulal badanaad moodaa marka inay ingiriiska u taqarubaayeen oo inay diinkan la diriraan ugu taqarubaaya waxaa ka mid a kuwaas sunnada inkirsanaa waana ugu shar badan yihiin sababtoo dad dadka waxay ku siri karaan annagu qur-aankii baan raacsana qur-aanka waan ogolna inkastoo qof sunno inkira aanu qur-aanba raacsanayn maba raaci kariyaba ila sunnadii baa qur-aanka fasirtay kuwo kalena waa kuwii qaadiyaaniyada la dhihi jiray yo iyaguna waktigaa soo baxa oo rasuulka sala allahu alay wasalama waxbaa ka dambeeyey yiri oo khusacbalaadkaas dad badan ku siray oo ilaahay hadda jooga qaarkoodna lagu magacaabo axmediya magacaasay isku magacaabaan axmediyada imindha ayaa la qurxoonaatay qaadiyaanku midha waa meeshii ninku uu deganaa axmeda isaga la dhihi jiray mogta marka xoogaa laba firqay horta u kala qaybsameen laakiin waa laba gaalo marka islaamna waa sheeganayaan laakiinse rasuulka sal ly slam moxamed ahaa khaatamu nabiyiin ma aha bay leeyihin ambiyada laguma khatimin dad badan bay sireen masaajidana waa dhisaan meelaha qaarkoodna waa joogaan waddamada qaarkood waa joogaan oo yuhuudda ka midta alla wuxuu nooga raalli noqday islaamkan waraditu lakum lislaama diina yaa alla uu yidhi nicmadii waa uu noo noo dhammaystiray oo kitaabkaas uu noo soo dejiyey ee hanuun oo dhan uu ku dhan yahay yaa alla nicmadaas noogu galay kitaabkiina wuxuu dadka ugu yeeray in rasuulkeenni sal alla ly slam la raaco oo la ateeco qofkii rasuulka sal ly slam maxabadiisa iyo inuu jecel yahay sheegtana waxba ka ansixi maayo warkaasi ilaa uu rasuulka sal ly slam uu raaco daacadii rasuulkana alla wuxuu ka dhigay daacadiisa man yutic arasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca alluu ateecay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula atiicu llaha wa atiicu rasuula dhowr aayadood baa kusoo aroortay qur-aanka alle wuxuu yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddii aad ateecdaan waad hanuunaysaan waxaad fahmaysaa wax lagu ateeca inay jiraan oo aan maaragtay qur-aanka ka muuqan ile qur-aanka keliya haddii la ateecaayo wax uu noo sheegaayo dee qur-aanka raaca un baa la dhihi lahaa bes taasi laakiin ma jirto oo atiicu rasuula aada loogu soo celceliyey oo raaca rasuulkuna sala alla alay slam wuxuu yidhi innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira qofkii aniga gadaashay noolaada ikhtilaaf badan buu arki doonaa fa calaykum bisunnatii marka ikhtilaafkaas la arko maxaa la samaynayaa qof walba wuxuu doonaa ha sameeyo miya may fa calaykum bisunnatii waxaad laasimtaan oo aad ku dhegtaan sunnadayda waa hadda marka uu dhinto kadib rasuulka sala alla alay slam marka uu dhinto kadib yaa uu noo dardaarmaya rasuulka sala alla alay slam ile khilaaf badan baa dhici doonuu yidhi marka waxaa la qabsanaya waa maxay waa sunadii rasuulka sal ly slam iyo wa sunati alkhulafaa araashidiin cadduu calayha binawaajid buu yidhi rasuulka sal ly slam gows dambeedyada ku qabta buu yidhi yaani inka fakanin sunnadu bidcadan waa uu ka digay bidcooyinkana waxaa ka mid ah in rasuulka sal ly slam sunnadiisii laga tago oo laga haajiro waa bidco kufri ah iyaakum wa muxdathaati lumuur ila bidcooyinku laba u qaybsamaan mogta kuwo darajada gaalnimada gaarsiisan iyo kuwo ka sokeeya waxaad iska ilaalisaan buu leeyahy rasulka sal ly slam umuuraha kuwooda gadaal laga keenay oo diinka lagu soo daraayo oo diinkay kamid yihin leeyahay oo aan kamid ahayn wax diinki lagu dhajinayo diinkina kamid ahayn kaasaa muxdat la yidhaha ama bidco la yidhahdaa fa ina kula muxdathatin bidca wax diinka lagu dhajinaayo oo kastaahi waa bidco bidco kastaahina waa baadi yuu yihi rasuulka sal ly slam xadiidka imaam axmed iyo tirmidi iyo ibn maaje yaa wariye waana xadiid saxiixa xadiid kale rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi laa ulfiyanna axadakum muttaki'an calaa arikatihi yaanan helin buu leeyahay qofkiin oo sariirtiisa ku dankiiga iyo kursigii raaxada oo ya'tiihi lamru min amri uu u imaanaayo waxaan anugu anfaray amar aan anugu aan bixiyey oo mima amartu bihi aw nahaytu canhu waxaan anugu amray ama aan dadka ka reebay fa yaquulu markaas wuxuu leeyahay laa adri garan maayo waa ismogeysiinaa moogta maa wajadnaa fi kitaabi illahi itabacnaah wiya aan kitaabka alle ka helno oo dhexdiisa ku aragno waan raacaynaa bay leeyihin kuwaas waa uu ka digay rasuulka sal ly sl xadiidkaa waxaa wariya abu daawud iyo tirmidi iyo kayrkoodba xaakimna wuxuu yihi waa saxiix calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay alla wuu u sheegay rasuulkiisa sal ly slam waxa ummadan ka dhex dhici doona wixii uu sheegana waa ay dhaceen rasuulka sal alla alay slam iyadoo taasi ay mucjizo u tahay rasuulkeenna sal alla alay slam oo nebinimadiisa ay tusinayso marka firqooyinkii dhunsanaa ama khawaarij ha noqdaan ama qadariye ha noqdaan ama muctasile ha noqdaan ama raafida ha noqdaan inta sunnada rasuulka sal ly slam radin jirtay xisaab ma laha ee xukunka rasuulka sal ly slam aan ku raalli noqonin kuwa badsada iyo kuwa yaraystaba musiibadaas laga soo bilaabo qarnigii koowaad ee hijriga ilaa maalintan aan joogno firqooyinka markaa waxaa ka mid ah kuwa isku magacaaba ahlulqur'aan say magaca u qurxsadaan balfiiri hadda qur-aan ma raacsana waa bellowyaal laakiin dadkii bay rabaan inay siraan oo loo maleeyo inay muslimiin yihin markaasi ahlulqur'aan isku magacaabeen dadkuna waxay u yaqaanaan hadda alqur'aaniyuun baa la yidhaha kuwo qur-aan loo nisbeeyey ma ma maqasheen alqadariya kuwa la yidhaha firqa la yidhaha maxaa qadarka loogu tiiriyey oo loogu nisbeeyey qadarka miyay sugaan ma sugaan qadariyada la sheega ay qadarka inkirsan yihiin marka marka qaarkood qofku wuxuu inkirsan yahaba waa loo nisbeeyaa marka iyagu dadka inay siraan bay rabeen kow dheh laakiinse hadda marka qur'aani la yidhaahdo qofka waa la fahmaya inuusan qur'aan waxba ka haysanin ee uu dadka inuu siro raba keliya marka rubicii koowaad ee qarnigii afariy tobanaad ee hijriga yay soo baxeen sidaan awalba soo sheegnay calaa kulli xaal fikirkii qarbiga fikradihii reer galbeedka ay ku ku ku saamoobeen waxayna u arkeen in sunnadii la qabsadaahi inay horumarkii ka soo horjeedo oo muslimkiin ay kala geynayso oo shirqool nimankan cajamta ah ay noo dhigeen inuu yahabay yay sheegeen dadkii bay rabaan moogtahay inay ku beerlaxawsadaan markay cajam leeyihiin iyagu hadda cajam iskama wadaan xaqiiqatanna cajam waa yihiin de waxaan carab ahayn cajam la yidhaha moogta laakiin waxay rabaan inay ku riixaan nimankan iiraanta la yidhaha halkaasay xoogaa ma tooshka u oofiyeen marka jamciyaad bay sameeyeen kutub bay alifeen majallaad bay lahaan jireen ay balaayadaas iyo fitnadaas ka buuxiyaan ay dadka ku siraan culimmaduna way ku baraarugeen arrinkooda culimmadii la joogtay hindiya iyo bakistan meelahaas ku noolaa go-an bay ka gaareen waa ay takfiiriyeen inaanay diinka ku jirin bay caddeeyeen culimmada takfiirisa waxaa ka mid a alcallaama cabdilcaziiz ibnu baaz muddo hadda laga joogo konton sano kadi ka badan yuu fatwo ka soo saaray uu ku takfiirinaayo nin zucamadoodii ka mid ahaa oo ghulaam barwiis la dhihi jira ghulaam axmed barwiis baa la dhihi jira calaa kulli xaal haddii aan u gudagalno mawduuceenna nuqdada koowaad ee aan raba inaan ka hadlo waa maxay in sunnadu ay lama horaan u tahay sidii qur-aanka si saxa loogu fahmi lahaa oo qur-aankii si saxa looma fahmi karo oo xaqii waafaqsan haddii aan sunnada la qabsanin alla wuxuu noo sheegay in kitaabkan uu soo dejiyey isagoo wax walba caddaynaya wanazalna calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin culammadii waxay leeyihiin wax kasta umuurtii diinka ka mid ayuu qur-aankii noo caddaynayaa ama waa la nasgareeyaa oo si nas ah yuu u caddaynayaa ama wax kaloo lagu ogaan karo uu noo exaaleeyaa qur-aanku oo ay sunnadii ka mid tahay iyo ijmaacii muslimiinta aayad kale marka alla uu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay aayadahaaso kale ay soo daliilsadaan iyagu moogta si qalad ay u fasiraan qur-aanka waxba ma aanan tegin marka la leeyahay kitaabka waxba ma aanan tegin horta sideedaba ma qur-aankii baa laga wadaa mase lawxulmaxfuudkaa laga wadaa culamada qaarkood waxay leeyihin lawxulmaxfuudkii baa laga wadaa ibnu cabbaas warkaas waa uu ka sugan yahay maa taraknaa shay-an ilaa waqad katabnaahu fii ummi lkitaabi buu leeyahay waxba kama aanan tegin ilaa hadday jiraan wax waxaan ku sugnay oo aan ku qornay ummulkitaab oo lawxulmaxfuudkii ah ibn cabaas saasuu leeyahay waxaa ku raacay qataada iyo cabdiraxmaan ibni zayd kitaabka waxaa kaloo lagu fasiray qowl kale uu leeyahay ibnu cabaas maa taraknaa min shay illa waqad bayannaahu lakum waa idin caddaynay baa alla uu leeyahay buu yidhi saasuu ku fasiray ibnu jawsi wuxuu leeyahay marka waxay noqonaysaa aayaddu caam loola jeedo khaas oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa maa faradna fii shayin bikum ilayhi xaaja yacni wax aad u baahan tihiin oo diin ah kuma aanan gabood kalino kama aanan tegin ilaa waan caddaynay kitaabkii baan ku caddaynay ama iyadoo nas ah sidaan awal soo sheegnay ama iyadoo mujmal ah ama iyadoo qiyaas iyo wax noocaas oo kale ah laga qaato iyo mafhuum mukhaalafo iyo arrimo noocaas oo kale ah iyo mafhuum muwaafaqa xataa qurtubi saasoo kale uu leeyahay wuxuu leeyahay qur-aanki waa lagu caddeeyey wax kastaoo diinkii ka mid a caddayn cad oo sharxan ama mid mujmal ah oo caddaynteeda laga qaato rasuulka sala allahu aleyh wasalam ama ijmaaci laga qaato ama qiyaas wax laga qiyaasto wixii kitaabka ku sugnaa alla wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii baan kugu soo dejinay si aad dadka ugu caddayso waxa loo soo dejiyey caddayntiisi marka waxay noqotaa mararka qaarkood wax ka siyaadsan qur-aankii oo ijmaalkiisii oo la caddeeyo ah ama mara mararka qaarkood cumuumkiisii oo la khasiso ah ama iطlaaqiisii oo la qaydo ah marka calaa kulli xaal aayadaha sida ahlucilmiga u fasiran waad ujeedaan marnaba laga qaadan maayo in aan sunnadii rasuulka sal ly slm loo baahnayn saxaabadii iyo taabiciintii taabici taabiciinna arrinkaa kama aanay fahmin dadka marka yidhi aayadahaas waxay ku tusinayaan nazalna aleyka kitaab tibyaanan likulli shayin iyo maa faradnaa fi lkitaabi min shay waxay tusinayaan inaan sunno loo baahnayn inay beenlowyaal yihiin bay ku tusinaysaa saxaabadii rasuulka sala alla alay slam oo aan caqli iyo cilmiba lagu gaarin rasuulkiina sala alla alay slm la joogay yaa u baahday tafsiirka rasuulka sala allau alay slam bal u fiirso markii dulmi lagu sheegay alla qowlkiisa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm kuwa iimaanka la yimid ee inaan imi- ee aan iimaankooda ku darin wax dulmi ah wuxuu caddeeyey rasuulka sal way garan waayeen ma og tahay inuu shirki yahay u caddeeyey rasuulku sala allau alay slam wa ayunaa lam yadlim nafsahu bay yidhahdeen keeneebaan naftiisa dulmin markaasaa rasuulku sal wuxuu yidhi dulmiga waxaa laga wadaa shirkigii baa laga wadaa xisaabtii yasiirka ahaydna in cardigii ay tahay oo card alacmaal ay tahay buu rasuulka sal slm ku fasiray way u baahdeen saxaabadii alkhayt alabyad iyo alkhayt alaswad in laga wado caddaantii dharaarta iyo ha- habeenkii madowgiisii yuu caddeeyey rasuulka sal ly slam waxa uu ku arkay cinda sidrati lmuntaha inuu jibriil yahay yuu caddeeyey rasuulka sal ly slam aw yaatiya bacdu aayaati rabbika wuxuu ku fasiray tuluucu shamsi min maqribiha kalimatan ayibatan wuxuu ku fasiray ka shajaratin ayiba shajaradaas inay naqladii tahay buu ku fasiray yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira waxa qofka la su-aali doono qabriga yuu ku sheegay rasuulka sal ly slam man rabuka maa diinuka in la dhihi doono waaciduu lahum ma statactum min quwa alaa ina alquwata ramyu buu yidhi rasuulku sal ly slam xadiidkii saxiixa ahaa liladiina axsanu lxusna wa ziyaada ziyaadadaas haddaan rasuulku kuu fasirin sal lla alay slam ma garateen wuxuu ku sheegay rasuulku sal ly slam inay tahay wejiga alle oo la fiiriyo xadiiskii muslim uu wariyey marka carabigaan aqaanaa keliya wax ma ku taraysaa aayadahaas fasiritaankooda maya kama maarantid xadiidkii rasuulka sal lla alay slam sunnadu waxay caddaysaa marka qur-aankii mujmalkiisi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata yaa alla uu yidhi kutiba calaykum asiyaamu yaa alla uu yidhi walilahi cala annaasi xiju lbeyti yaa alla uu yidhi man istataca ilayhi sabiila salaadihii sh- sh- yani laysku waajibiyey inay shan yihiin buu sheegay rasuulka sal ly slam rakacaadka salaadahaas inta ay yihiin buu sheegay shuruuddooda iyo arkaantooduu sheegay wuxuuna yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u dukada sidaad aragteen anoo dukanaya wuxuu kaloo sheegay rasuulka sal ly slam haweenta xaydka qabta inaan salaad laga rabin soona qadayn mayso waktigeediina dukan mayso waaba laga cafiyey xaggee ka keenayan cilmigaas marka dadka aan sunnada haysan ma keeni karaan zakadana sidoo kale rasulka sal xaqiiqadeedu caddeeyey yay ku waajibtaa buu caddeeyey nisaabkeeda iyo inta ay ka waajibtuu caddeeyey haddii xoola tahay haddii ay maaragtay xubub tahay beeraha ka soo bax haddii ay lacag tahay intaba waxa- wuxuu caddeeyey nisaabkeeda qur-aanka ku arki maysid dahabku marka uu gaaro intaasaa zakadu ku waajibtaa ama fidadu marka intaa gaartay ku waajibtaa ama geelu markuu intaas gaara zakadu ka waajibtaa ku arki maysid qur-aanka xaggeed ka helaysaa waa sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam xataa xoolaha maaragtay xoolahoo dhan zakada kama baxdo waa kuwa foofa ee iska soo daaqa sanadka badankiisa ma garat siyaamka la sheegaayana waa in wixii afurka keenaaya laga joogo marka fajarku uu dhasho kadib oo waktigaas u bilowdaa soonku ilaa habeenku uu ka yimaado oo qoraxdu ay ka dhacdo soonka laakiin dadkii maaragtay macduuriin noqda oo hadda xaaidadii oo kale iyo way soo qadaynaysaa soonka way soo qadaynaysaa laakiin qofku musaafir ahay oo kale way u furan tahay inuu soonkii maaragtay dib u dhigto oo maalmo ku afuro kala uu wakti kale qadeeyo rasuulku sal l slam wuxuu caddeeyey xajku inuu mar keliya waajibo hal mar keliya inuu qofka cumrigiisa o dhan ku waajibo waxaa qofka muxrimkaa uu labisanayuu noo sheegay rasuulka sal ly slam xajka waktigiisuu caddeeyey rasuulku sal ly slam tawaafka tiradiisa yuu caddeeyey rasuulka sal iyo sida loo tawaafayo waxaasoo dhan caddayntoodu qur-aanka kuma jiraan sunnadii rasuulka sal ly slam ka helaysaa wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa xuduuddii baa marka loo yimid saariqa waxaday iyo tan waxaday ee haweenka ah gacmahooda gooyaa la yidhi gacantu waxay ku rumoobaysaa mogta halkaa laga bilaabo ilaa halkaa ugu dambaysa soo ma waa yahay sunnadu marka maxay caddaysay horta sideedaba xoolaha la xadaayo oo in qofka la qaciya ay ka waajibayso waa rubcu dinaarin fasaacida wixii rubcu dinaar ka yar maya gacanta la goyn maayo xaggeena laga goynayaa waa min mifsali lkuuc waa intaas qaybtaas hore waa yaa la gooyaa oo mifsalka laga gooyaa meesha calaacasha iyo gacanta inta kale iska galaan haddii marka caqligeena naloo dayn lahaa axkaamtaa ma garanayn may ma garan kartid marka sunnadii lagama maarmo si qur-aanka si sax loogu fahmo sunnadii laga maarmi maayo haddaba saxaabadu sunnada qiimaha ay ku fadhiso way garanayeen bal jaabir u fiirso xadiidkii dheeraa ee muslim uu wariyey ee uu ka sheekeynayo xajkii rasuulka sala allahu alay wasalam muxuu yidhi wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alay wasalam warasuulu llahi sal ll slam bayna adhurina wacalayhi yanzilu lqur'aan wahuwa yacrifu ta'wiilahu wamahmaa camila min shayin camilnaa bihi rasuulkii baana dhex joogay buu leeyahay taas horta yaa haysta saxaabada un baa haysatay nasiibkaas yaa yeeshay saxaabadii baa yeelatay wuxuu leeyahay marka rasuulkii baa sal slam dhex joogay asagaana qur-aanku kusoo degaayey fasiraadda saxda ee qur-aanka la fasirana rasuulku sal isagaa garanaayey wixii uu sameeyo wamaa camila bihi min shayin camilna bihi wuxuu sameeyana annagu waan samaynayna isagaan ku dayanayn marka caddayntii rasuulka sal sl qaadanayeen saxaabadu ninka marka qarniga labaatanaad iyo qarniga kooiyo labaatanaad jooga ee yidhahda anugu rasuulka sal slam uma baahnin bal ka warrama xadiidkii laga wariyey rasuulka sal slam ee ummaddu ay ka warisay ee ka sugnaaday ee faraha badnaa ee shareecadan caddaynayay uma baahni yidhaha balka waran saxaabadii aan qofki ka cilmi badnayn oo aan qofki ka carabi badnayn yaa saas leh oo rasuulka sal ly slam saas ugu hoggaansan ibnu cumar wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam iidanuu linnisaa'i bileyli ila lmasaajid haweenka habeenkii u ogolaada inay masaajidda kusoo dukadaan wiilkiisaa wuxuu yidhi magaciisa waaqid la dhihi jiray idan yattakhidnahu daqala waxbay hadda ku hoos qarin doonaan haweenkii buu ka shakisan yahay mogta marka wuu xanaaqay ibnu cumar fadaraba fii sadrihi xabadkuu ku dhuftay wuxuu yidhi uxadisuka can rasuuli llahi sal slam wataquulu laa ma intaan rasulka sal wa kaaga sheegay ad leedaa maya yani markuu leeya mogtahay waxbay qarinayaan mannaha waa ka celinayna u le masaajida u ogolaan mayno adduunyada sidii hore maaha waa hadal khatara mogta waa uu edbiyey marka xadiidkaa muslim baa wariyey imraan ibnu xusein shafaacadii buu sheegay shafaacada aakhira dhici doonta yuu sheegay markaasaa nin dadkii ka mida wuxuu yidhi ya abaa nujayd kunyadiisaa nujayd la dhihi jiray abaa nujayd la dhihi jiray waa xadiis baad noo sheegaysaano lam najid laha aslan fi lqur'aan aanan qur-aankaba ku aragba wax sal ay qur-aanka ku leedahay aysiin jirin markaasaa cimraan carooday oo ninku wuxuu ku yidhi qur-aanka ma akriso horta markaasaa ninku wuxuu yidhi haa markaasuu wuxuu ku yidhi oo salaaddii cishaha inay afar ragca tahay miyaad ku aragtay qur-aanka maqribkuna saddex ragco yahay oo fajarkuna uu laba ragco yahay duhurka iyo casarkana afar afar ay yihiin markaasuu yidhi may markaasuu yidhi yaad ka qaadatay maaragtay cilmigaas markaasuu wuxuu yidhi cimraan ibnu xusein alastum cana akhadtumuuhu wa akhadnaahu can rasuuli llahi sal slam sanadku maba dheeraba meel dheer la aadi maayo dee annaga naga qaadateen buu yidhi annaguna xaggeen ka qaadanay rasuulki sala alla alay slam waa xadiis toos loo werinayo hebel daciifa ku jira iyo mudallis baa ku jira iyo maba jirto ma garatay wax uu baaritaan kaaga baahan yaha male waa nasiib dara saxaabadii la joogtaa qaar waxay ka shakinayaanba sunnadii raacitaankeeda waa jaahilnimo moogta ma qur-aankaad ku aragteen buu yidhi afartankii neef oo aryaba in maaragtay hal neef ku waajibo ila zakadii hala baxshaa la yidhi si guud moogta intaasoo maaragtay geelan intaa halaga baxsho intaasoo lacagan intaa halaga baxsho de qur-aanka maku aragtay buu yidhi markaasuu yidhi maya dead ka qaadateen buu yidhi marka mawaad annaga naga qaadanina annaguna aanan rasuulka sal slam ka qaadan calaa kulli xaal marka nusuus kale uu sheegay wuxuu ku khatimay marka faqad akhadna can rasuli lahi sal slam ashyaaa laysa lakum biha cilm rasulka sal waxbaan ka soo naqlinay aadan cilmi ulahaynina dee qur-aanka ku arki maysiin waay waa waxaan rasuulka sal kaga soo naqlinay waa inaad naga qaadataan dee saxaabadiina taabiciintii baa wax ka qaatay sunadana waa maxfuud moogta qur-aanka haddii alla xifdiyey sunadii fasiraysana waa xafidsantaa iyaduna shaki kuma jiro waa noo imaan doonta hadii alla yihahdo aharkaas dheer waxaa wariyey ibnu bata alcukbari ibaanaduu ku wariyey kitaab aliimaan dhowr meelooduu ku wariyey aajuri sidoo kale kitaab shariicuu ku wariyey alxaakim fi lmusadrak yuu ku wariyey ibn cabdilbari jaamic bayaan cilmi buu ku wariyey sanadkiisuna waa sanad maaragtay laa ba'sa fiih ayuub asikhtiyaani waxaa laga wariyey in uu ninku yidhi mutarif ibn cabdillahi ibni shikhiir taabici weyn buu ahaa taabiciintii waaweynaa ka mid ah wuxuu yidhi laa tuxadisuuna ilaa bilqur'aan ogowda khawaarij baa soo baxda moogta khawaarijtu sunnada wax badanoo kamiday diidanaayeen ilaa saxaabadii baysan ku kalsoonayn moogta abubakar iyo cumar keliya ay ogolaayeen iyagu laakiin cusmaan iyo maarata waa ka shakisnaayeen iyo cali iyo khawaarijtu cali waaba takfiirin jireenba calaa kulli xaal marka saxaaba fara badanta wax ka qaadan maayaan sunno badan baa marka yaa dhaafaysa dad kale waxay ku leeyiin sunnada daani qur-aanka waafaqsanayn maba qaadanayn leeyihin balo weyn bay la yimaadeen marka waa dadkii sunnada inkiri jiray raqam waaxid maaragtay ahaayeen oo soo bilowda inkastoo kuwa ka daran gadaal dambe ka yimaadeen zanaadiqa ah iyaga xoogaa qor-aan raac iyo ka ahayd iyo jaahilnimo iyo balaaya heshay calaa kuli xaal mashaakil baa jira marka nin baa marka wuxuu yidhi waxaad mooddaa inu ayaga hadda maqle moogta laa tuxadisuuna ilaa bilqur'aan wax aan qur'aan hayn hanoo sheegin wax kale ha noogu darin bal u fiirso markaasaa mutarif wuxuu yidhi wallaahi maa nuriidu bilqur'aani badalaa qur-aanka waxba ka doorsan mayno wax kaloo annago aan rumaysannahay inay qur-aanka ka fiican yihiin ma jiraan walaakinaa nuriidu man huwa aclamu bilqur'aani mina bal caqliga fiiriya bal laakiin waxaan rabnaa buu yidhi mid nooga cilmi badan qur'aanka waa rasuulka sala alla alay slam wax kale miyaan idin wadna annagu marka waa inaan salafkii aan ku dayannaa oo sunnooyinka ay qalbigeenna ay ku weynaadaan oo aan dadkeenna ku tarbiyaynaa inay sunnada weyneeyaan oo tacdiimiyaan ile asalkii diinka halkaasuu ku jiraa qofkii sunnada laga soo galo diinkiisu waa khatar buu galay sida loo wadana waxaa la gaadhsiinayaa ariiqada qur-aaniyiinta waxaad arkaysa hadda soomaali madhabkan dadka ugu yeera ayaad arkaysaa ilaahay shartooda ummadda ha ka xijaabo oo ummadda allah ka qabto marka diin ma haysto ninka sunnada inkiraahi diin ma haysto intaa waxaan ku xijinaynaa horta qofka sunnada inkiraa xukunkiisu muxuu yahay culamadu horta maxay ka yidhaahdeen maxamed nasr marwasi wuxuu sheegay hal mas'aluu sheegay almasxu cala alkhufayn uu axaadiistu waa ku tawaaturtay ku fiirsaya in qofku marka u weeseysto oo weese dhammaystir u weeseysto hadduu khufayn gashado uu markay weesadu ka jabto ee uu rabo inuu maaragtay mar kala dukado ee weesaysanaayo uu labada lugoodoo hoose uu masaxaayo qaybta kore masxu cala alkhufeynkaas baa la yidhahdaa axaadiis fara badan baa kusoo aroortay markuu sheegay waa kitaabkiisa asunna la yidhaha ma ogtahay wuxuu yidhi man ankara dalika lazimahu inkaaru jamiici ma dakarna min asunan qofkii taa inkira waxaa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa warkiisa inuu sunnooyinkaas faraha badan aan soo sheegnay uu inkiro iyo waxaanan sheegin oo kayrkood ah wadalika khuruujun can jamacati ahli islam taasina waa muslimiintii oo laga dhex baxay marka aladii yufaariqu jamacata almuslimiin waa maaragtay murtad baa laga wadaa ajuri wuxuu leeyahay kitaabkiisa ashariica la yidhahdo faraa'idda allow qur-aankiisa ku waajibiyey xukunkeeda lama garan karo ilaa inaad sunnadii rasuulka sal ly slam aad qabsata moogiin ood ka qaadata moogiin culamada muslimiinta warkoodu waa kaas qofkii warkaas waran ahayn yidhaahda buu yidhi kharaja can millati lislaam diinta islaamka waa ka baxay wa dakhala fii millati lmulxidiin wuxuu galay diinta mulxidiinta waa diinka dafirsan diinkoodii buu galay ibnu xasmi wuxuu leeyahay haddii qof yidhaahdo annagu qaadan mayno ilaa waxaan qur-aan ku aragna moogiye lakaana kaafiran biijmaaci lumma wuxuu noqon lahaa gaal aanay muslimiintu isku khilaafsanayn gaalnimadiisa oy isku waafaqsan yihiin waxayna arrinku noqonayd inaan laga rabin ilaa hal ragco moogiye oo qoraxdu mada isuusho isuusho ilaa qasaqi leyl laga gaaro dee hadduu maarata hal ragco dukado dee waa uu dukaday iyo mid kale oo fajarka agtiisa uu dukado bes sababta salaad haddii la sheego way ku rumoobaysaa in ragco waqtigaas dukado mid kalena waqtigaasuu dukado dee intaa ka badanna xad mala buu leeyahay wa qaa'ilu haada kaafirun mushrikun xalaalu dami walmaal xalaalu dami walmaal annaga nooma ah ninka madaxda ah yaa maaragtay xuduudda oofiya yaa lagu qaldamin taas laakiinse wuxuu leeyahay xukunkii uu caam ahaan caddaynaa ma ogtahay waa gaal buu leeyahay mushrika warkaasna waxaa ku hadlay oo sunna inkiridaas laga arkay buu leeyahay raafidada qaar hulaadooda ka mid a oo ummaddu ayba isku waafaqsan tahay inay gaala yihiin buu leeyahay warkaas wuxuu ku sheegay kitaab usuul fiqiya oo aada u fiican oo la yidhaha alixkaam fi usuuli ilaxkaam ninkuu masalada qiyaaska yuu ku khaldamay moogiye masaa-isha kale maarata usuulka iyo waa uu ku fiican yahay ee caqiidadiisana xoogaa mashaakil baa ka jira sheekhu islam ibnu taymiya wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay slam waxaa loo soo diray insiyo jinniba qofkii ictiqaadiya in ay u furan tahay qof dadkii ka mida inuu shareecadii rasulka sal slm ka baxo oo taacadii rasuulka sal alla alay slam uu iska dhaafo qofkaasi waa gaal buu leeyahay oo in la dilaayo ay waajib tahay dee imaamka muslimiintaa dilaaya ibn daqiiq alciid hadal noocaasoo kalea uu leeyahay oo qofkii axaadiis saxiixa radiya markuu ictiqaadiyey rasulka sal slm uu yidhi kadib waa gaal buu leeyahay mujaahir asuyuuti wuxuu leeyahay qofkii inkira in xadiidkii rasuulka sal ly slam ama hadal ha ahaado ama ficil ha aadee shardigii maarata ku sugnaan jirana ku sugan inuu xujo yahay xadiidka rasuulka sal alla alay slam qofkii inkira waa gaaloobay buu leeyahay daa'irada islaamkana waa uu ka baxay yahuudiya nasaara la soo bixiya aakhira marka la soo bixinaayo ama qofkii alla doono firqooyinka gaalada ka mid a mucallim wuxuu leeyahay qofkii inkira inay waajib tahay in axaadiistii lagu camal falo xujadii baa lagu oogaa haddii uu maaragtay kusii madax adaygana dee gaalnimadiisu waa ay caddaatay buu leeyahay hadalkana waa kusii jiraa laakiin waktigaan ugu yar warkaas wuxuu ku sheegay kitaab la yidhaha alanwaaru اlkaashifa lima fi kitaabi adwa cala الsunna min الzalali wالtadliil wاlmujaazafa mid maaragtay aad u kharibnaa oo dadkaa sunnadan kale ka mid ahaa oo abuuraya la dhihi jiray yuu ku radinaya kitaabkaas waa kitaab aad u qiimo badan ibn baasna wuxuu isna takfiiriyey rashaad khaliifa nin la yidhaahdo oo isaguna sunnadii inkiray ku dheeraan mayno waa gartay waa nasiib daraa dee annagoo maaragtay muqadimaadkii ku jirna yaa waktiga naga sii dhammaanaya ma aanan gelinba moogtay shubahooyinkii in lasoo arooriyo lagana jawaabo ma aanan gaarin moogta laakiin hadda tasiilka un baan ku jirna laakiin ogaada marka ay ku leeyihin maaragtay sunnada inkirsannahay waxyaabaha laga soo naqliyo waxaa kamid ah nimankaas qur-aaniyiinta isku sheega hadaladooda waxaa kamid ah jannada iyo naarta lagama wado meelaha khaasa oo maaragtay la yaqaan lagama wada waxaa laga wadaa wax qofka ku ku dhex jira waa kayfiyaadka insaanka ay ku leeyihin awow hadda sunnada la inkiraya halkaasay gaarsiisa mogta jannada iyo naartiba in la inkiro oo jannada iyo naarka soo qur-aanka laguma sheegin waa bilaa xisaab mogta marka qofku hadduu hawadiisa raaco oo diinkii maaragtay gacan kuma hayo faruu ka qaadaya markii rasuulka sal l sl in raaco la diiday waxaa la yidhi wixi u baahana dee in laga showro oo dee go-aan laga gaaro waxaa jira marka zulmilla wax la yidhahdo oo iyagu samaysteen akhlaaq xumadooda kaas baa maaragtay wax noo kala goynaya ay leeyihin yani booska rasuulka sal l slam yay dhegeen mogta ha markas nidaam dimbi waxaasa la yidhahda calaa kulli xaal anigu shubahaadka horta sidoodaba waxaa lagu qoray luqadaas maaragtay urduuga iyo yaa lagu qoray anigu garan maayo e waxaan ka soo naqliyey nin kitaab carabiya qoray oo alqur'aaniyuun wa shubahaatuhum la yidhaahdo oo uu aan u malaynayo inuu magister ku qaatay magister iyo doctora shaki baa iga jira risaalo kalu lahaayo atharu maarata alisticmaal algharbi min xiraafi ahli shib alqaara alhindiya iyo kitaabo ku magacaabaya jira marka labadooda midna waa doctoro midna waa magister isagu marka waxaan qiyaasaa kolley inuu ama hindi ah ama bakistaani ah khaadim ilaahi baksh yaa la yidhahdaa dee isagaa soo tarjamay marka wix wuxuu soo tarjumay un baan anugu marka qaatay oo aan ka jawaabay shubhada koowaad wuxuu leeyahay nin barwiis la yidhahdo shaytaan weyn ahaa oo a'imadooda ka tirsanaa ghulaam axmed barwiis la yidhahdo ama idin sheegaya imrubaas inuu takfiiriyo hadda ahlu cilmigan ay takfiiriyeen kulligood wuxuu yiri wuxuu leeyahay sunnada hadday qayb diinka kamida ay tahay rasuulka sal alla ly slama manhaj iyo ariiqa buu u dejin lahaa lagu qoro sida qur-aankaba loo qori jiray qur-aanka marka lagu soo dejiyo waxyiga saxaabada qaar buu u yeeri jiro o qora dhihi jiray marka xadiidka saas m ma aanu dhihin buu leeyahay sababtoo ah wuxuu ku leeyahay maqaamka nubawada wuxuu keenayaa in diinka ummadda rasulka sal ummadda u dhiibo isagoo maxfuud ah marka kitaabka alla waa uu ku dadaalay sunnadina kuma dadaalin buu leeyahay oo wuxuu yidhiba yaaban la qorinba laa taktubuu canii hayra alqur'aan ogow hadda markay xadiidka rabaan waa soo daliilsadaan kan yaa u wariyey marka ila qur-aanku ma jiree waa cajaa'ib ya nahaa can kitaabati waraac soo ma jeedid waa dantooda un bay fiirsadaan moogiye de waxa ay sheegayan hataa ka run sheegi maayaan hadda wuxuu leehay rasuulkii baa yidhi saas yidhi buu ku leeyahy mu jeedaa marka waa diin nacayb un bas yaan leega qorin buu yidhi xadiidku yidhi rasuulka waxaan qur-aanka yaan la qorin jawaabteeda waa u imaan doonaa marka de waxaan leenahay war manhajkaas aad sheegaysa oo qur-aan ku jiraahe oo muxuu ahaa haddaanu qur-aanka ku jirin manhajkaasi maba ku jira e xaggeed ka keenteen idinku xaggeedse ka ogaateen idinkoo sunnadii diidan oo sunnadii ka dhigay wax la been abuurtayba seed marka u soo daliilsateen sunno aada leedihiin waaba la been abuurto waxba kama jiraan seed ugu soo daliilsanaysaan wixii ugu muhiimsanaayay u baahnaydeen inaad xujada ku ogtaan oo ah sheegashada aad sheeganaysaan in ay rasuulka sal ly slam uu qur-aanka manhaj u dejiyey qoritaankiisa iyo dhowristiisii sunnadan aanu saasoo kale u samaynin marka waxaan idhi waa tanaaqud kii ugu weynaa iyo iska hor imaad indhala de dadka marka xaqa ka hor yimaada waxa noocaasoo kale inay ku dhex maaragtay dabaashaan yaa alla u qoray baan marka idhi sunnada rasuulka sala alla alay slam ummadda waa uu ku tirtirsiiyey inay xifdiyaan oo wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam xadiidkii tirmidi uu wariyey iyo ibnu maaje iyo kayrkood waana xadiid mutawaatira asaguna nadara allahu imra'an samica mina shayئan faballagahu kama samica faruba muballagin aw caamin saamic wuxuu yidhi rasuulka sal alla alay slam alla ha ifiyo wejiga kuwii naga maqla wax ama qofkii naga maqla wax oo dadkii gaarsiiya sidii uu u maqlay u gaarsiiya waxaa dhici karta dadka wax la gaarsiinaya mararka qaarkood inay ka weyleen badan yihiin kuwa marka hore iga maqlay de sunnadii hala xafido ma leeyahy xadiiskaas ma laha waana xadiis mutawaatir ah xadiid kale rasuulku sal l slm wuxuu yidhi oo bukhaari iyo muslim bay isla wariyeen liyuballigi shaahidu lghaa'iba kan hadda joogaahi dadka maqan ha gaarsiiyo waxaana idiin sheegaayo waa khudbadii uu akrinayay rasuulku sala allahu alayh wasalama xajat lwadaac ee uu ummadda ku sagootinay marka maadaama intaa uu sheegay saxaabadii miyaanay ku filayn marka in sunnada ilaaliya la leeyahay inuu u sheegay haddana waxaan garanaynaa rasuulku sal ly slam inuu garanaayey inay sunnadu ka mid tahay dikrigii la xifdinaayey innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ya allow dikrigan annagaa soo dejinnay annagaana dhowrayna lumi maayo been inta lagu soo darana muslimku garan waayi maayaan laabudda waa tii la kashfiyo ninkii daciifka ahaa iyo ninkii maaragtay majhuulka ahaa iyo ninkii maaragtay sayulxifdiga ahaa iyo kulligood waa la wada gartay magacyadoodii baaba noo qoranba marka wax isku dhex qasmay ma lah iyo kii xadiidka iska been abuuranaya kulli waa la yaqaana wuxuu kaloo rasuulku sal ly slam garanayey saxaabadu sidii ugu dadaalayaan xadiidka oo qaarkoodna ay qaarka kale ka dadaal badan yihiin xadiidkii bukhaari uu wariyey rasuulka sal ly slam waxaa abu hurayra u weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama yaa ugu liibaani og shafaacadaada rasuulka allow sal lla alay slam maalinka qiyaama markaasuu wuxuu yidhi laqad danantu ya aba hurayra an laa yasalanii can hada alxadiidi axadun awala minka waan maleeya buu yidhi xadiidkan qof adiga kaa horeeya weydiinaya inaanu jiraynin lima ra'aytu min xirsika cala alxadiid waa wixii aan kugu arkayoo ah dadaalka aad ku dadaalayso xadiidka marka xadiidkuu ku dadaalaya abu hurayra rasulka sal wa uu jecel yahay soo ma jeedi waana qirsan yaho waa qirsa waa uu qiray waa u jawaabo wuxuu yidhi ascad الnaasi bishafaacatii ywma alqiyaamati man qaala laa ilaha ila اllah sidqa min qalbihi waxaa shafaacadayda ugu liibaani og maalinka qiyaame qofkii tawxiidsada oo laa ilaha ila اllah laa macbuda bxaqin ila اllah ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ahayn ku dhawaaqay haddana daacaday ka taha on munaafiq ahayn ya ku badbaad isma laha dad isususna isma laha waa ka dhab xadiidka markay soo daliishadeen xadiidka muslim baa wariyey abu saciid khudri baa laga wariyey lafdigiisuna waa maxay laa taktubuu canii waxa iga qorinina waman kataba canii hayra qur'aani falyamxuu qofkii waxaan qur-aanka ahayn iga qoran ha iska tirtiro xadiidka muslim baa wariyey waana xadiidka keliya ee saxiixa ee aan garanayo ee axaadiista yaan la qorin leh axaadiis fara badan baa jirtana oo amraysa in axaadiistii la qoro marka tacaarud baa yimid sow maaha xadiidkaas iyo axaadiistii kale badnayd culammadu marka siday uga jawaabeen dhowr siyood bay uga jawaabeen bukhaari iyo abu daawuud iyagu xadiidkan waxayba leeyihiin maba ansixinba oo nin sanadkiisa ku jiro hamaam la yidhaahdo iyo waxay leeyihiin wahmi baa galayoo waa uu rafciyey marfuucna ma ahayn waa mawquuf oo abi saciid alkhidri abu saciid alkhudri yuu mawquuf ku yahay marka xadiid mawquufa iyo xadiid xadiid axaadiid marfuuca ma iska hor imaan karaan mayada isku darajo maaha qaar saasay dhinacaasay mareen waa bukhaari iyo abu daawuud iyo keyrkoodba qaar kalena waxay yidhaahdeen axaadiista in la qoro xadiidka sheegaysa yaa ka dambaysay xadiidkaa diidaayay marka kuwan dambeeya baa nasakhaaya ya oo rafcinaaya xukumkii hore ibnu shaahiin kitaabkiisa naasikhualxadiid oo mansuuquu leh iyo qaar kale ayaa saas ku tegey qaarna waa ay jamciyeen bayhaqi wuxuu leeyahay waxaad maaragtay moodaa buu leeyahay kuwa loo ogolaaday inay qoraan inay yihiin kuwa looga baqay inay wax halmaamaan kuwa loo diiday inay qoraanna waa dadka rasuulku sal ly slam xifdigooda uu ku kalsoonaaday ama wuxuu u diiday inay wax qoraan kuwa uga baqay inay wax isku dardaraan wuxuuna qoriddu u ogolaaday markii aamin laga noqdo arrintaas wuxuu kitaab warkaa uu ku sheegay almadkhal ila sunan lkubraa kitaab la yidhaahdo oo uu asagu alifay sunan kubraa asagaa iska leh madkhalkuna waa kitaab kale oo isaguna laba mujalladoo la daabacay calaa kulli xaal culummana jamcigaas bay ku tageen laakiin fi nihaaya khilaafkaasu waa horu ahaa ummaddu waxay isku waafaqday in xadiidkii rasuulka sal lla alay slam la qoraayo iyo cilmigii sidiisaba arrinkuna taasuu ku sugnaaday sida ibnu salax uu leeyahay kitaabkiisa mustalaxa oo culuum alxadiid la yidhaahdo nawowina uu ku sheegay isaguna sharxiisa saxiixu muslim wax laisku ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin maba ahba in la ogoliya axaadiis in la qoro shubhada labaad marka maxay yidhaahdeen kitaabkii wax walbaa lagu sheegay marka dee waxyigan qarsoon aad sheegaysaan xadiidka maxaa looga baahan yahay leeyihin warkoodu waa badan yahay laakiin jawaabtu waxay tahay waxaan idhi meeshaan taasi waa kufrin lagu kufriye qur-aankii ay sheeganaayeen inay u abtirsadaan oo alla wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka dikra لتبين للناس ما نزل إليهم رسولك صلى الله عليه وسلم عمل بوليه ألا أقرأي وأه بيان إنه قرآن كعدينا marka rasuulku sal sl qur'aanku wuxuu ka joogaa mawdic caddayn buu ka joogaa qofkii taa diida marka naskii qur-aankuuba diidayba uu beeniyey marka kitaabullahi haddii la yidhaahdana ahlucilmi walimaan agtooda waa uu ka waasicsan yahay si ayagu yaqaanaan oo qur-aanka keliya u yaqaanaan kitaabka alla moog xadiidkii marka waxaan keenay meeshan bukhaariyo muslim ay wariyeen waa dheeraa oo wuxuu yidhi rasuulku sal alla alay slam le nin baa wuxuu yidhi iqdi baynana bikitaab illah wuxuu yidhi rasuulku sal sl wallahi waladii nafsii biyadihi laaqdiyana baynakuma bikitaab illahi jala dikruhu qur-aanka yani kitaabka alla idinku xukumi doonaa markaasuu wuxuu yidhi almiatu shaati yani boqolka ari ee uu ninku yidhi maaragtay waan ku furanaya wiilkayga iyo addoonkan raddun aday kugu noqonayaan dan lagama leh wiilkaadase waa la jeedlayaa buu yidhi sheekadu waxay ku saabsanayd macnaha wiilkiisi baa ka zinaystay haweeney iyadoo markaa guur soo martay wiilku laakiin isagu sooma marin marka boqol karbaash iyo taqriibu caamin baa wiilkaada saaran unaysow haweenta ninkanna u tago warayso macnaha haddii ictiraafto soo rajmi buu yidhi markaasay ictiraaftay oo markaasaa la rajmiye naagti waa bukhaariy muslim baa xadiidkaa wariyey marka laaqdiyana baynakuma bikitaab illahi buu leey rasulka sal l slam marka horta taqriibu caamin qur-aanka ku arki maysid in xataa miatu shaatin aan la aqbalaynin khaadimna aan la aqbalayninna iyadana kitaabka ku arki maysid haddana rasulka sal slam xukunkaa uu riday wuxuu ku ilaaqay inuu yahay xukum bikitaab illah macnaha waa xukunka kitaabka alle uu qabo waayo marka kitaabka alle laba macnaa lagu lagu fasiraa macnaha koowaad waa maxay waa wixii alla xukumay oo u maarata addoommadiisa ku waajibiyey ama qur-aanka mansuus ha ku ahaadaan ama sunnada ha ku ahaadaani marka kitaabka alleh in qur-aankii sunnadii maaragtay lagu ilaaqo waa ilaaq ishtiraak wuxuu sunnada ku sugnaaday marka waa la dhihi karaa kitaabka allubu ku jiraaba qofkii sunnada wax ku xukumayna kitaabkii alle maba ka bixinba ama xugum ahaan ama mafhuum ahaan haddii macnahaas la fiiriyo ahlucilmiga qaarkood iyo mufasiriinta qaarkood baan wax ka soo naqliyey waa ti ibnu mascuud maaragtay uu wariyey xadiidka ah lacana allah alwaashimaat walmusuushimaat xadiidka mashhuurka ah markaas haweeney reer bani asad ka mid ah oo umu yacquub la dhihi jiro qur-aanka taqaanay yaa warkaasu soo gaaray markaasi waxay tiri o waxaan niyo inaga kaa soo gaaray waa maxay inaad maaragtay waashimaad iyo musuushimaad iyo aada lacnaday iyo mutanamisaad iyo markaasuu wuxuu yidhi oo maxaan u lacnadaynin qof rasuulka sal l sl uu lacnaday kitaabkii allana ku jira lacnada kitaabkii baaba laga helayaa buu yiri markaasi waxay tiri qur-aanka kulligiis waa wada akri waa aqaanaa bay leedahay waa xafisana dee waxaasna kuma aanan arag markaasuu yidhi haddaad akrin lahayd waad heli lahayd buu yidhi alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu bal hadda fiqiga u fiirsay fahamka wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu marka yani xukun ku sugnaaday sunnadii yaa ibnu mascuud wuxuu leeyahay kitaabkiibuba ku jiraaba sababtoo kitaabkii baa yidhi rasuulka sal lla slam wuxuu idin keeno ka qaata ku dheeraan mayna taas yani shaafici oo kale waxaad arkaysaa isagoo kitaabkii maaragtay dariiq dheer uu soo maraaya sida haalibkaan aayaddaas bay maaragtay daliilsadaan shubahada saddexaad waxay leeyihiin sunnadu waxyi alle xaggiisa ka yimid maaha waa wax gadaal dambe laga aruurshay oo dadkan keensadeen kadibna rasuulka sal slam loo tiiriyey xataa haddii ansaxday leeyihin oon idinla ogolo annaba inay ka ansaxday rasulka sal slam annagana lama farin inaan raacno cabdalla jakraalwi mid la yidhaahdo oo mujrimiintooda ka mid a ee wuxuu leeyahay nalama farin ilaa inaan raacno moogiye wayiga waxyiga moogiye wax kale inaan raacno nalama farin buu leeyahay kabad soo qaad buu leeyahy marka walow faradnaa jadran sixata nisbati bacd alaxaadiis ila waa ogyaha moogta inay macnaha axaadiis ay sugan tahay waa si kasta intuu yeelo wuxuu wada inkiri kari waayo bitariiq qadci hataa inay ku sugan tahay haddaan ogaana buu leeyahay fainaha maca sixati nisbatiha laa takunu waajibata litibaac ya iyadoo rasuulka sal slam ay ka ansaxday oo in loo tiiriya ay sax tahay oo weliba sa qadciyan ay kusoo arortay haddana nama saarna buu leeyahy waajib naguma aha in raacno sababta waxyi lasoo dejiyey maahan buu leeyahay waxaan iri marka maraan u jawaabayey cadowgii alle magaciisa cabdullahi ala dhihi jira mogta anigu waa ka leexshay marka cadowgii alle aan ihi marka oo jakralow la dhahay waa waa been buu sheegay baan ihi oo marka uu leeyahay xaadiistaasi kama soo fulin rasulka sal been buu ku sheegay marka waxaad mooddaa inuu leeyahay qur-aankan in lagu cibaadaysto yani nala faray amaba alle lagu caabudo oo lafdigiisa alle lagu caabudayo keliya rasulka sal sl kasoo fulay inuu leeyahy ad mooddaa oo rasuulku waa iska aamusnaa intii uu noolaa oo saxaabada dhex jooga wax uu faa'idayn jiroo kale maba jirinba warkiisa saasa laga fahmaya rasuulkuna sala lla alay slam de ummad markuu ku dhex noolaa waxna waa fari jiray waxna waa ka reebi jiray waxa jannada gaarsiiyana waa uu sheegi jiray waana uu ka reebi jiray wax alla wixii maaragtay dhibaato ah diinkan buuna ku tarbiyeyn jiray marka waxyaaba fara badan oo qur-aanka ka mid ahayn yaa rasuulka sal slm uu ku hadli jiray oo dadkana ku baraarujin jiray huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata alla uu leeyahy rasuulkaana loo soo diray alla uu sheegay wuxuu dadkii baraayaa kitaab iyo xikmo marka wax kale oo aan qur-aanka ahayn inuu dadka baraayaa la sheegay de xikmadii waa sunnadii marka wayucallimukum alkitaaba walxikma aayad kale ahayd oo baqara ku jirta waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma annisaa bay ku jirtaa wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitabi walxikmati albaqara iyaduna ku jirtaa marka kitaab iyo xikmo baa la soo dejiy wamaa anzala calaykum baa alla leeyahy hadaata muxuu lahaa ninkani cadowgan alle sunnada lama soo dejin buu leeyahy moogta waxyi maa uu leeyahay waa beentiis waa kana alla noo ana noo sheegaya in la soo dejiyey xikmada ahlucilmigu marka waxay ku fasireen xikmada sunnadii rasuulka sal alla alay slam shakina kuma jiro taas wax culamadu isku khilaafeen ma ahan qur-aaniyuunna marka arrinka noocaas oo kalea iyaga wax lagama weydiiyo waa dad dhumay markii la nasakhaayey maaragtay qibladii in loo jeesto baytulmaqdis la nasakhay ee loo nasakhay xaggaas iyo maaragtay kacbadii ayaduhu waxay sheegayaan moogtaa qiblo ay u jeedeen in laga soo leexiyey ile gaaladi maxay lahayn ma wallahum an qiblati can qiblatihim alatii kaanuu calayha aayad kalena wuxuu leeyay falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha soo maa ko tii laga soo leexiyey marka maxay ahayd waa baytulmaqdis bay ahayd baytulmaqdis in loo jeesto ile maaragtay muddo dheer baa loo dukanaaye oo laba sano ku dhawaadee ma qur-aankaad ku arkaysaa qibladu waa baytulmaqdis qur-aanka ma ku haysaan arki maysid qur-aaniyinama keeni karaan marka waxay ku sugnayd sunnaday ku sugnayd sunnadii rasuulka sal slam ayay ku sugnayd aayaddana nasakday marka falanuwaliyanaka qiblatan tardaa yaa lagu nasakhay marka marka qur-aankii baa nasakhay sunnadii bal u fiirso marka sunnadii marka diin noqon mayso oo la raaci maayadii meeshaasi ku burtay marka wuxuu leeyahay marka shubhada afaraad kii jagraaluli laftiisii wuxuu leeyahy in aqwaasha rasuulka sal slm ha la qabsado ficilkiisa ha la raaco taqriirkiisa ha la qaato in la yidhaahdo iyadoo kitaabka alla aan haysanno waa wuxuu ku leey waa cillo qadiima oo weligeed jiri jirta rususha allah iyo ambiyada allana waxaas loo tiiranayo axaadiistaasa beri bay ka yihiin axaadiistaasna ilaahay kufri buu ka dhigaba bal beentiisa fiiri xaggee alla kufri uga dhigay ma qur-aanka waxaa ku jirta axaadiista rasuulka sal slam waa kufri waa beenlow waxaa kaaga daran mid axmeduddiin la yidhah alkhawaaji axmeduddiin ee isagoo shubhadaas sii balballaarinaaya yuu ka hadlay markaasuu leeyahay war waxaan axaadiista lagu sheegaya waa shirkigii oo lasoo nooleynaya buu ku leeyahay allah marka la ateecaa buu ku leeyahay oo waxay leeyihin rasuulka ayaguna marka waxay ku dareen marka rasuulkiina hala raacay leeyihin marka shirkigii baa marka markaas la maaragtay la saxay buu ku leeyahay marka taasna lama ogolu ku leeyahy alla wuxuu yidhi in alxukmu ilaa lilah khawaarijtu in alxukmu ilaa lilah sooma soo daliilsan jirin ayagana maanta waa soo daliilsay in alxukmu ilaa lilah marka rasuulka yaan raacin bay leeyihin marka xaggee alla uga beri yeelay rusushiisii axaadiistii xaggeese maaragtay waa kufri lagu yidhi rasuulkuse mu wuxuu ka beri noqonayaa aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraka taqriiraadkiisa annagu marka alla iyo rasuul kala geyn mayno alla iyo rusushii allena kala geyn mayno xagga rumaynta rususha alleh waa la raacaa wax loo soo dirayba waa in la raaco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illahi so alla ma dhihin qur-aanka unu isma sheeganayan soo saas ma laha rasuulba ma aanan soo dirin ilaa in la ateeco idanka allana lagu ateeco de ilaahay baaba le hala ateeco laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana yaa alla u yidhi rasuulka alle ku dayasho wanaagsan baa in kugu sugan haddii un qur-aanka keliya noo keen wax kalena nooma sheegi kartid halkaa naga joog la leeyahay oo suwa xasana miyaa ku sugan marka waa beenlowyaal marka wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad rasuulka raacdaan waad hanuunaysaan yaa alla u yidhi waad hanuunaysaan alla uu leeyahay iyaguna waxay leeyihin rasuulkoo la ateecahay waa shirki ma qur-aanka rumaynaynaa mase waxaan rumaynaynaa nimanka qur-aanka u nisbo sheegtay ee beelowyaalka ay gaalada qur-aankan rumaynaynaa marka qof labadaas aayadood rumaysan laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana iyo wain tutiicuuhu tahtaduu ma wuxuu dhihi karaa rasuulka alla sal slam oo la raacay waa shirki miyuu dhihi karaa ma dhihi karo waa nasiib daro calaa kulli xaal waxay ka hadleen sunnada maaragtay gadaal dambaa laga qoray oo waqtiga rasuulka sal slam lama dawinin oo kutubtan waaweyn ood aragto mar dambaa la qoray bay leeyihin dadka soo naqliyana laguma kalsoono haddana sideedaba macnaa lagu wariye oo allana haddana maaragtay ma aanu xifdin axaadiis mawduucan waa kasoo buuxsantay ku leeyihin kow midda hore haddaan ka jawaabno oo tadwiinkii baa dib u dhacay la leeyahay waxaan leenahay saxaabadii rasuulka sal ly slam way ku dadaali jireen in axaadiista rasuulka sal ly slam qoraan intii uu noolaa markuu dhintana sidoo kale way qori jireen intuu noolaa asaga u idmaba markii uu dhintana sidoo kale idan bay haysteen oo ogolaashay haysteen ille isagaa yidhi gaarsiiya dadkii qoraalkuna wuxuu ka mid yahay wasaaishii wax lagu gaarsiin lahaa buu ka mid yahay bukhaari baa wuxuu marka warinaya abu hurayre ka wariyey wuxuu yidhi ma min asxaabi nabi sal sl axadun akara xadiisan mini yani saxaabada rasulka sal slam kuma jirin qof aniga iga xadiis badan buu leeyahy ila ma kana min xadiisi cabdillahi bni camr ilaa ibn cabdillahi bni camr xadiistiisiia iga badnayd un buu leeyahy fa inahu kaana yaktubu walaa aktub inta uu qoro xisaab male cabdullahi bni camr aad bay u badnayd axaadiistuu qora waxbuu qori jiray buu yidhi cabdullahi bni camr laakiin anigu ma qori jirin buu leeyahy lakin xifdiga abu hurayrena aad buu cajiib u lahaa xifdi aad u xoog badan ba alla u siiyey abu juxayfa wuxuu yidhi cali bn abi taalib baan waxaan ku yidhi war wax kitaabah ilaa shiicada waxay yidhahdeen mogta kitaab qarsoon baa jiro cali u haysto iyo dadka raacsane war wax kitaaba miyaad haysaan markaasuu yidhi laa ilaa kitaab allah kitaabka alla keliyaan haysanaa aw fahmin uctiyahu rajul muslim ama faham alla uu qofka uu siiyey qof muslim uu siiyey aw maaha fi hadi saxiifa ama wax saxiifadan ku jira buu yidhi markaasa waxaan ku yidhi buu yidhi war saxiifada maxaa ku jira markaasu wuxuu yidhi alcaqlu wafakaaku lasiiri walaa yuqtalu muslim bikaafir waa saddex shay oo axaadiista ay ku faa'idaysay waa diyooyin iyo sida maarata diyada loo baxsho iyo in maaragtay qofkii gaalada naga qabsato aan ka soo maaragtay furanno iyo in qofka muslimka aan loo dilaynin gaal qisaasu kama dhexayso xadiidka bukhaari iyo muslim yaa wariyey dee cabdillahi bn camrina waa tii maaragtay la weydiiyey ayu lmadiinatayn tuftaxu awal alqusantiin aw rumiya markaasuu wuxu horta bal horta sanduuqaas xalqooyin kale soo qabtiyo markaasuu kitaab ka soo baxshay de waxbuu qori jiray mugta markaasuu wuxu yidhi annagoo rasuulka ag fadhino wax qorayna yaa rasuulka sal la weydiiyo waxaa la yidhi labada magaalatee la hor furan doonaa waxaa la weydiiyey qustantiniya aw rumiya ruumiyada lagu sheega waa roomada aada maqashaan oo talyaaniga ku taalla magaalo madaxda u ah qustantiniyaduna waa magaaladan istanbul la yidhaha soo saas maa sheekh oo turkiya ku taalla markaasaa wuxuu yihi rasulka sal sl madinatu heraql tuftaxu awalaa heraqle magaaladiisa la furan doonaa qustantiniya laga wadaa heraqle waagii dambe waagii dambe halkaanuu joogay mogta qoladii xaggaas galbeedka joogtay is soo khilaafeen waa soo fallaagooba markaasuu mamlakatii galbeedka joogtay ba ka xoog badan bariga ka samaystay heraqle le heraqle waa maaratay saxaabada qaarkood ay arkeen be meelahan uu joogo marka turkiya iyo suuriya waa kii xataa mar soo gaaray oo abu sufyaan uu la kulmay abu sufyan wuu kula kulmay turkiyaas oo magaalo madaxda u ahayd kulama kulmay wuxuu kula kulmay maaragtay suuriya ya baytulmaqdis ha waa sham ha marka saxaabadu waxbay qori jireen xadiis way qori jireen saxiifooyin baa jira marka abdillah bin amr saxiifadiisa abdillah bin amr saxiifadiisa jaabir abdillah saxiifadiisa yaa jiri jira raggii wax qori jiray ama suxuf lahaa markii la koobay oo dadka waxaas baara ay wax ka qoreen waxay yidhahdeen ilaa iyo konton iyo laba saxaabi yaa wax qori jira taabiciinta haddaan u nimaado qoraalka aad buu u faafay boqol iyo konton iyo laba taabici ka badan baa wax qori jira markii ixsaacaad la sameeyey taabici taabiciinkana arrinta waaba isbedeshaba dee kutub in la qoray ba isu bedesha marka marka tadwiinkii baa maarata gadaal dambe ka yimid wax ka jira ma jiraan oo kutubtan lixdaa ee mashhuurkaa kutuba ka horreeyaa jira muwata malik baa ka horreeyey maaragtay awsaaci baa maaragtay wax laga soo naqliyey axmed bin salama wax laga soo naqliyey waxbay maaragtay axaadiis bay maaratay ay qori jireen ibn abi shayba maaragtay wax qoray musadad baa wax qoray marka aad baa wax loo qori jira marka kutub fara badan oo ilaahay haddaba joogta yaa ka horreysa kutub sit iyagu kutub sita un bay hadda sheeg sheegaan moogta oo tadwiinkooda dib dhacay ay ku leeyihin marka calaa kulli xaal waxaan leenahay qarnigii saddexaad ba hala qoraya kutubtaas saddexda ahi usuushoodii sow kama horreynin oo qarnigii koowaad iyo qarniga labaad maaragtay ma qornayn axaadiistaas marka waktigii waa dhammaaday waana ku dheeraanay raalli ahaada waa xoogaha fiican baa noo dhimanay wabillahi tawfiq ala kulli risaalada waa radsan kartaan dad ku qortaan googalka shubahaat qur'aaniyiin waa idiin soo baxaysaa ee hala akriyo dadka carabiga yaqaan ma aragta ha akriya aano أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed